Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo kaalin muhiim ah kaga jira arrimaha horumarinta bulshada sida dib u dhiska dalka iyo kobaca dhaqaalaha. Sidoo kale, dumarka Soomaaliyeed waxay door weyn ka qaataan horumarinta ganacsiga, iyagoo badankoodu ay mas'uuliyad gaar ah iska saaraan sidii ay u maareyn lahaayeen nolosha qoysaskooda. Tan iyo burburkii dalka Soomaaliya ayaa haweenka waxay u taagnaayeen dib u dhiska dalka, iyagoona ka qaadanayay doorar kala duwan. Degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ku nool haween badan oo siyaabo kala duwan u ganacsada, soona kordhiya adeegyo ganacsi oo bulshada faa'iido u leh. Qaar ka mid ah haweenkaasi oo aan wareysi la yeeshay ayaa ka warbixiyay ganacsigooda iyo sidoo kale haweenka Soomaaliyeed doorkay ka qaataan arrimaha horumarinta bulshada iyo dib u dhiska dalka iyo kobaca dhaqaalaha.
Magacayga waa Fartuun Maxamed. Howla ganacsiga waxaa dharka iyo maacuunta. Haddana waxaan kusoo darsaday in bagaashan haddana ku dardaray. Wallaahi baahida keentay waxaan waa baahi dadka u qabaan bagaashka. marba inay weydiiyaan waxa meeysa waxa meeysa saa awda awda dadka macabiisha waxay gadan jira aan u keenay marka si sifay hal meel ay wax u wada helaan saas awda u keenay wallaah ganacsiga waxaan ku dhahay ganacsi fiican waaye waan ka faa'iidnay aan ku dharka waa nagala gataa annagana ilmaha ku arad baxsanaa annaga ku arad baxno qofkii qarabaan ka arad bixinaa marka shaqada ganacsi shaqada waxaan ku dhahay dharka muxuu horumar waan ka sameeyay daaw noloshayda ku maareeyay maxaan ku dhahay iyo dad badan noloshooda soo horumar kama sameynin marka maxaan ku dhahay horumar waan ka sameeyay nafteyda ku maareeyaa nafyo kale badan aan ku maareeyaa waan ka arad baxnaa waan ku labisanaa wax walbaan ka samaysanaa waan ka cunaa waan ka cabnaa horumar aad u weyn aan ka samaysanaa alxamdulilah haweenka ganacsiga deegaanka door weyn baan ku leenahay gada ganacsatada markaa arad rag iyo dumar magaalada dumarkaa ganacsiga ku badan annagaa kaalin lixaal doo ka qaadana ganacsiga dadka ugu firfircoon ganacsadan waa dumarka ragga wax saa aad u sii ganacsaday ma laha laakiin annaga maasha allah annagaa ku horeyna xagga ganacsiga magacaygu waa leyla shariif ciidruus waxaan ka ganacsadaa kareemaadka dumarka ayaan sameeyaa gurigeyga ayaan ku sameeyaa waxaa igu kalifay maadaama aa guri joogto ahay oo hooyo caruur haysata a ahay meeshaas waxaa ka arkay jaanis ah in aa anoo gurigeyga joogo shaqaysan karo waxyaabaha aa ka ganacsado waa kareemaadka dumarka isku qurxiyaan waxyaabo dabiici ah